bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadiyaha sanguuni stetn iyo toddoba dhibic toddoba mega artis dhobleyna waaxigada kusoo dhawaada warkaas subaxnimo idaacadda sanguuni khudbadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya jubbaland oo ku baaqday in maalin dhaaf loo qalo xoolaha wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland oo ka warbixisay doorkooda horumarinta xirfadaha haweenka wasaaradda haweenka degmada wasaaradda haweenka jubbaland oo ka warbixisay doorka ay ka qaataan horumarinta xirfadaha haweenka degmada dhobley culammada kismaayo oo door weyn ka qaadanaya wacyigelinta bulshada horumarka horumar dhanka ganacsiga oo laga dareemayo magaalada beledweyne barkacayaasha baydhabo oo laga wacyigeliyey ilaalinta nadaafadda warka dibadda waxaad ku mal doontaan mucaaradka oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka jarmalka qodobadaas oo faahfaahsan u diyaargarow dhegeystayaal ismaqal wanagsan dhegeystayaal mar kale waa subaxnimo khamiisa subaxnimo isniina taarikhday ku beegan tahay afar labaatanka bisha labaad sanadka laba kun shan iyo labaatan warka subaxnimo wax soo saaray dalana socodsiin anigo cabdullahi abdicasiis salaad warkii oo fidsan aan ku bilaab madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed salaam ayaa bulshada ku nool deegaanada jubbaland ugu baaqay inay isticmaalaan kalluunka isagoo soo jeedaya in maalin dhaaf loo qalo xoolaha maxamed cali samo ayaa warbixintan ku eegaya
iyadoo waddanka soomaaliya ka mid yahay wadamada caalamka ah ee leh xeebaha ugu dheer allana ku manaystay noocyo kala duwan oo kheyraad ah kalluunkuna ka mid yahay ayay bulshada sidii la rabay uga faa'iidaysan iyagoona ku baraarugsanayn muhiimadda uu leeyahay cunista kalluunka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland ugu baaqay inay isticmaalaan kalluunka isagaoo soo jeediyey in maalin la dhaafo xoolaha la qalo si bedelkeeda kalluunka loo cuno kalluunku waxaan u malaynayaa soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer waagii hore waxaan ola jirnay xeebta ugu dheer baa markaa laga reebo south africa oo markaas waxyaalo kale ku sheegi jira maanta waa waddanka labaad marka south africa laga soo tago waddanka koowaad weeye isagaa laba soomaaliya laba ah xeebta ugu dheer waana dadka ugu yar ee ka faa'iideysan kara kalluumaysigaas iyo mashruuca xeebta intaa leeg oo noocyada ugu badan ee ugu qaalisan ee laga heli karayo aan ka faa'iideysanayn dadka soomaalida ah oo u badan dad reer guuraa ah ama reer miyi ah ama beereley ah way ku yartahay xataa isticmaalka kalluunka ay isticmaalayaan taasaa waxay keentay in dowladihii hore ee soomaaliya ka jiray xilliyadii hadda dowladdii kacaanka ahayd oo kale ay suuqa laba maalmood ka dhigto in kalluunka la isticmaalo oo la joojiyo xoolaha la qalayo ee magaalooyinka lagu qalayo si kalluunka loo isticmaalo gaar ahaan magaalooyinka xeebaha iskale mashruucaasi wuxuu dhalansiiyey dadka inay wax dad badan oo ka mid ihi kalluunka dib u bartaan waan rabaa wasaaradda hortaan barnaamijka waxaan usoo qaatay inay soo daraaseeyaan maalinta laga dhigi karo dowladda usbuuci hal maalin baan ku dayanay iskaashtooyinka kalluumaysiga ee jira iyo wasaaraddii inay la yimaadaan boolasi oo hal maalin oo usbuuca ka mid ah aan joojino xoolaha la qalayo si kalluunka uu noqdo waxa la isticmaalayo oo maalintaas suuqa si ay dadku u bartaan bal cunista kalluunka iyo faa'iidadeediiyo wuxuu leeyahay waxaan rabaa oo kale inaan soo dhoweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kalluumaysiga mashruuca ka shaqeynaysa inaan doonayno inaan la galno heshiis u fudaydino sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karana
waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda sangooni mid ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka jubbaland ee degmada dhobley ayaa ka warbixisay doorkii wasaaradda ee horumarinta xirfadaha haweenka degmada dhobley naxwo axmed kadiye ayaa warbixintan inooga diyaarisay
wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland oo ka duuleysa sidii loo horumarin lahaa haweenka ayaa waxay isxilqaan weyn iska saartay sidii ay uga caawin lahayd waxbarashada maadiga iyo sidoo kale barashada xirfadaha farsamada gacanta u doodista xuquuqdooda iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda haddaba waxaan warbixinteena ku eegeynaa doorka ay wasaaradda haweenka jubbaland ka qaadato horumarinta xirfadaha haweenka degmada dhobley ee gobolka jubbad hoose niciima maxamed sheekh oo ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda haweenka jubbaland ee magaalada dhobley oo waraysi siisay radio sanguni ayaa ka warbixisay doorka ay ka qaataan horumarinta xirfadaha haweenka ee degmada dhobley in la xirfadaha gabdhaha la baro ay iskood u shaqaystaan ayna ka madax banaanaadaan in ay bila-aadan wax ka sugaan dhowr xarumood hadda waxaa jirtaa la furayo la- qaarna la furay qaarna on process ay tahay oo lagu baranayo farshaxanka lagu baranayo cilaanka lagu baranayo xarqaanka lagu baranayo dharkariska sifa hooyo walba oo ayadoo gurigeeda joogto mas-uuliyadda reerkeeda hayso ee haddana ay ooga madax badnaato financially stable ay noqoto marka waxyaalahaasna waa shaqada guud ee ay sameyso inay haweenka ay dhiirigeliyaan ay haweenka kobciyaan wasaaradda marka gabar waxbarasho markay waxbaratay meel kasoo baxday mas-uuliyad qaada mid lagu khasaara ma noqoto mar walbo waa mid lagu faa-iido qaran ahaan iyo qoys ahaan iyo shaqsi ahaanba way jirtaa xirfadaha shaqooyinka door aan ka qaadano waxaan xooga saarnay sanadahan dambe ka wasaarad ahaan in ay hay-adaha soo badiyaan xarumo lagu dhiirigelinayo haweenka inay wax ku bartaan ayna gacantooda oo xirfado ay bartaana gacantooda ay ku cilbaxaan ayna dhicin mar dambe hooyo mise gabar een, qof kaleeto wuxuu gacanta ku haya daba istaagto ay ka madax banaanaadaan ay iskood u shaqaystaan ayna sameystaan een, s- een, job creation
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda sanguni qaar ka mid a culammada iyo odayaasha dhaqanka ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda iyo doorkooda ku aadan wacyigelinta bulshada fardoos axmed cabdi ayaa warbixintan inoo haysa
culimaadudiinka iyo odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ah kuwo doorar kala duwan oo muhiim ah ku dhexlay bulshada waxayna ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada sida in bulshada qeybaheeda kala duwan ay u sheegaan muhiimada ay leedahay ilaalinta nabadda iyo deegaanka qaar kamid a culimada iyo odayaasha dhaqanka ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay ilaalinta nabadda deegaanka iyo doorkooda ku aadan wacyigelinta bulshada Ee, culimmada niyow nabadda way ka qayb qaadan karaan waa in ay dadka ay u nasteexiyaan oo maxaa lihi jiray nabaddii ay ka qayb qaataan oo ay sameeyaan in ee, meelaha ee, dagaalamaya in ay dhex tagaan ay sameeyaan in maxaa lihi jiray in wacyigelin ay u sameeyaan oo dadkii ay u nasteexayaan oo diintii maxaa lihi jiray dadka dhiigga daadanaya ay dadka kala qabtaan oo inay door qaataan maxaa yeelay ee, nabadda waa arrin muhiim u ah ee saldhig u ah nolosha ee, runtiina waxaa loogu baahan yahay in culimmadu mar mar walba wacyigelin ay sameeyaan diintuna way ka hadashay in mar walba nabad lagu wada noolaado nabadana inay fiic- ay fiican tahay waxaa jiro ee, xadiisaa jiro oo nebi sal ly salam uu yidhi qofkii ee, isku hela ee, waxa uu cuno ee, caafimaadkiisa iyo meesha uu joogo ee, haddii amni ay tahay yani qofkaas wuxuu lamid yahay qof adduunya dhan soo aruursaday marka taas waxaa nooga cad ee, walaal runtii in ee, nabaddu ay aad muhiim u tahay islaamka nabaddu ku baaqaabo isaga waa waa mid oo nabad doonayo colaadda marka kasoo horjeedo Ee, ka culimo ahaanna mar walba waxaa loo baahan yahay in yacni si guud ahaan nabadda lo- ee, lagu dadaalo cid walba ay ka shaqayso ka culimo ahaan mimbarkan ee runtii ka qaylina kaalin mugle oo weyn bay ka qaadan karaan odayaasha dhaqanka deegaanka sababtoo ah deegaanka waxaa dhibaya ama maxay aheeday hadday tahay dhirtoo la guro hadday tahay goobaha qashinka iyo wasaqda lagu shubo hadday tahay xagga amniga hadday tahay maxay aheeday deegaanka dhammaan maadaama ay odayaasha u taagan yihiin arrimaha bulshada waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo wax walba ee, oon kaga hadleynay
dhaqdhaqaaqa ganacsiye ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa mid soo hagaagay kadib markii la qaaday isbaarooyinka ooli jiray mase yaali jiray wadooyinka muhiimka ah ee magaaladaasi naxwi axmed kadiya ayaa warbixintan inoo haysa
dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid soo hagaagaya kadib markii la qaaday isbaarooyin oo la jiray wadooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada ganacsiga noocyadiisa kala duwan ayaa ah mid sidii hore u shaqeeyo kadib markii ay meesha ka baxday xirnaanshiyaha oo sababi jiray in ganacsatada ay qiimaha adeega ay bulshada ka iibiyaan kordhiyaan maadaama iyaga laga qaadi jiray lacag dheeraad ah qaar ka mid a ganacsatada beledweyne ayaa ka warbixiyey sida uu yahay ganacsigooda hadda quruxda badan leh ee aada uga warhaysiin bulshada magaalada beledweyne runtii haddaa warbixin idinka siiyo ganacsiga guud ee magaalada beledweyne waa dareemi kartiin bilihii lasoo dhaafay afartii bilood oo lasoo dhaafay hadda labadan bilood xaaladiisu magaalada way deganeed ganacsiga oo aada u kacsanaa maciishada aada u kacsaneed oo dadka caqabad ku haysay oo la gedi waayey caqabada jira awgeed runtii hoos ayay u dhacday oo halkii loogu talagalay hadda gaartay inkastoo xoogaa waxyaaba yago iska jiraan haddana waxaan rajayneynaa inay meeshii ugu hooseyta kusoo noqoto marka ganacsiga maciishada aad ayuu kacsaneed waa dareemi kartaa magaalo intaa la eg haddana maciishadu ay halkaas gaartay marka hoos u dhac weyn ayaa laga dareemahaa maalmaha lasoo dhaafay maadaama waddooyinkii la furay magaaladii dib loo hagaajiyey ganacsiga waxaa laga dareema inu hoos u dhacayo waxaana rajeynaya inuu meeshaas meel kasii hoose u gaaro marka aniga ganacsi ahaan runtii wax weyn ayaa iska bedelay ganacsiga magaalada hadday noqon lahayd ganacsigu awal wadooyinku awal culays weynu ka jiray laakiin hadda dib u hagaagay hadda marka aad ayuu u degay hoos sidaa ka dareemi kartiin isku socodka magaaladu aad si magaaladu usoo kobciyeyso waxaan kamid ahaa ganacsatada ku nool magaalada beledweyne waxaana ka ganacsadaa ganacsiga dharka dharka qiimihiisa hadda waxaa waaye macquul waaye iska normal waaye eehiin mana kacsana mana dansana waa normal isbaarooyinkii iyo waxyaabihii la qaaday safaradii nooga imaanayay hadday noqoto muqdisho hadday noqoto gaalkacyo iyo meelahaas si nabaday noogu imaadaan ganacsiguu noo kala socdaa maasha allah waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay in laga qaaday isbaarooyinka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne maxay ahayd in ganacsigii uu noo sii kala furfurmay maasha allah niyow haddaan kaaga warramo dhanka maciishiga beella waa xaaladdu waa fiican tahay sidii hore waa ka fiican tahay uma dhowo sidii isbaaradaba loo qaaday oo ilaahay isbaaradii nooga qaaday iyo bini-aadankii ilaahay u dirayba xaalka okey u noqday albaabadu waa noo furan yihiin shaqadu waa okey ganacsigu waa okey baabuurta soo gelayda kuwa sii baxa baqaarada furan war ilaahay baa noo gargaara alxamdulilah dhanka baadiyaha iyo meelahaas saaqaa cabaar laga sheegaya xooluhu maaragtay maanta sanadadu iska xumaayeen marka iyakana ilaahay raba uu keeno oo ku taan raba laha loo keeno
gaabanka barakacayaasha ee magaalada baydhabo ayaa laga bilaabay wacyigelin ku saabsan ilaalinta nadaafadda deegaanka si looga hortago cudurada ka dhasha wasaqda maxamed cali samo ayaa warbixintan inoo haya midowda ardayda macadka ah alkhamar educational academy ayaa isku xilqaamay barnaamij wacyigelin ah oo laga fulinayo kaamamka magaalada baydhabo kaasi oo lagaga wacyigelinayo ilaalinta nadaafadda deegaanka iyo caruurta si looga hortago cudurada ka dhasha wasaqda gudoomiyaha midowda ardayda macadka alkhamar ayaa ka hadlay ujeedka ay ka leeyihiin ololahaana ay wadaan
ulijeedaduna meel raayan sonya meeta soon islamarkaas un wacyigeliyin walaalahan muslimiinta oo unku wacyigeliyin dhinaca meel raay nadaafadda maadaama waqtuha dulrooga dadki meel raay aqoonsaasanin lahayn sidii oo islamarkaas nadaafadii ka dhowrada fadeen iyo nadaafad darada wali eeta iyo waxyaaba ilunku hortaga fadi iyo meel raay nislugayna saas daraadiya marka ulijeedadan meeta maadaama un meel raay arday walbarad lahayn unena weliba ku socona midowga ardada alqamar insha allah waxyaaba un meel raayanka tirgalnay meeta si un meel raay nadaafadda iyo nadaafad darada weli shilciin iyo daawabkii isla markaas alaabta iyo meel raay waxyaabaad ka dhaqmaas nadiif filsafadii si un meel raay siin ku ay gelin iyo dhanka kale ardayda macadka alkhamar ah ayaa dadka barakacayaasha ah ku wacyigeliyey ilaalinta nadaafadda warkun si orlan hela caafimaadkaas oo dhammaystiran oo saasan fayla oo qofka baniaadanka ee horumariyow mustaqbalkiina wanaajiyow silan hela cudurkoo qofka wal ku dhimo kor ama iskala dilo kor siilinku badbaad wayba jartay asbaaba jar cudurkana musku kooyowley caafimaadkana may haysdowley laakiin sababiya jar sababooga siulanka muhiimsan wayba kumidaha walown hatan soodna sanitationka ama iskala nadaafadda in qof kasta oo unanuomida oo sika dadaala nadaafadda jirka kiishii yuuska dadaal ee geega haboogashadii eedayadan ku faraxsanna siisanay geemata yani niin dhagansateen waqtiganin siidan eedasin kuma hadaliyaan shukran hasan lena ee arday markaasayti haas kuladeen markaasaytinu ku sooda macad ku soodaan iyo waliba hajeeladeen intii walaalaydiyo way gelin sameeyaan saasoo kale sameeyaan yani udur walaa us markaasayti sababo udur musu kooyow udur mayka kooyay nadaafad dore iyo markaasayti waxyaabo aad jeysatay hadase dhakhaatiirta hore ninka sheegdi waliba waa udurka waxyaabo badan yani una kasaa wada kornasi ninka kooy sida nin sheegay mayba haytay yani waxyaaba markaasayti untada markaasayti wasagaysan iyo meel wasagaysan un markaasayti ka aagni saasoo kale waxyaabaa kale nin yani koses nin sabu kor waliba waa intii un markaasayti markii muskula jastan markaasa kubaan haddii gacamoosku dhun haddii un helaan ooma haddii saasoo kale un helaan yani shaamba
waa dhegeystayaal waxaad soo dhegeysteen wararka gudaha kenya kuwa dibadda aynoo haran balse intaa ka hor xubinta ganacsiga warka
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ganacsiga ee warka bariiska basmaatiga loorkii waa lixdan dolar haafkiisuna waa soddon dolar loorka bariiska caadiga waa afartan dolar haafkiisuna waa labaatan dolar bariiska caadiga waa afartan dolar haafku waa labaatan dolar labaatan laha saliida soddon iyo saddex dolar toban laha saliida waa toddobiyo toban dolar burka caadiga loorkii waa soddon halka haafkiisu yahay shan iyo toban dolar burka kenya dhobley waxa uu ka marayaa sagaal dolar baasto dhaadheer waa koob iyo toban dolar baasto gagaab waa labaiyo toban dolar haddii aan eegno dhanka sarifka lacagaha boqolka dolar shilinka lacagta soomaaliga dhobley gacanta hore waxa uu ka marayaa laba milyan iyo siddeed boqol halka gacanta dambe ay tahay laba milyan toddoba boqol iyo konton boqolka dolar shilinka lacagta kenya dhobley waxa uu ka marayaa labaiyo toban kun iyo sagaal boqol halka gacanta dambe ay tahay labaiyo toban kun iyo siddeed boqol
waa dhegeystayaal haatan aan eegno ciyaarihii qodobadii ugu dambeeyey anslot ayaa taageerayaasha kooxda liverpool xasuusiyey tobre yegan clob iyo guulihii la gaaray kooxda rashford oo rikoor cajiib ah dhigay kadib markii uu ka tegay kooxda manchester united ateta oo ka warbixiyay xaalada dhaawaca ciyaaryahan ethan nanieri iyo halland oo ku digtay miles lewis kelly haatana warka dibadda hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ah ee jarmalka frederick mars ayaa haddii shalay guul aan weyneyn kasoo hooyiyey doorashadii qaran ee dalkaasi ka dhacday laakiin xisbigii midagta fog ee beddelka jarmalka ayaa soo hooyey guushii ugu weyneyd taniyo dagaalkii labaad ee dunida hogaamiyaha kursiga kasii degaya ee olaf scols ayaa qirtay in xisbiga bidix ee dhexe social democrats uu doorashada kala laabtay natiijo qaraar natiijooyinka hordhaca ee xalay ayaa muujiyey in xisbiga hadda talada haya uu dhaadhacay kaalinta saddexaad saadaashii iyo natiijooyinka hordhaca ayaa muujiyey in xisbiga muxaafidka ah ee midoobay ee c d u iyo sidoo kale laisku daray c s u uu helay shan dhibic sideed iyo labaatan boqolkiiba waxaana kusoo xiga xisbiga liidka ku ah muhaajiriinta ee loo soo gaabiyo a f d kaas oo keenay shan dhibic labaatan boqolkiiba halbe halka xisbiga talada kasii degaya ee social democrats uu codbixintu ka helay boqolkiiba lix toban waa natiijada ugu hooseysay uu xisbigan doorashooyinka jarmalka kasoo hoyo tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida markaas ugu helay cododhan shan dhibic labaatan boqolkiiba ninka la filayay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee jarmalka frederick mars ayaa sheegaya in labaatankii maarso uu soo dhisi doono sanadkan uu soo dhisi doono dowlad wadaaga hase yeeshee waxaa loo badinaya inuu la kulmi doono caqabad dhowra jarmalka ayaa dalka ugu badan midooda yurub jarmalka ayaa ah dalka ugu dadka badan midooda yurub waana mid ka mid ah dowladaha ugu awooda badan isbahaysiga nato waxaa ku nool siddeetan iyo afar milyan oo qof sidoo kalena waa wadanka ugu dhaqaalaha wanaagsan dalalka ku jira midooda yurub waa dhegeystayaal guud ahaan waxtaas nooga warbixi dalka dibadda kenya ad kala socoteen raadiyahasan guulin siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertz rulina waxgeeda warka subaxnimo wax soo saari dalana socodsiinay anigoo cabdillahi abdaasiis ranta ku kulmayna warkankiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo
bal waxay falayaan arka war ka daaya war ka daaya ka daaya maxaad u dilaysaan ayga oo idinka bacshay adeer eygu nijaas waaye oo hadduu nijaas yahay magogol ayuu idinkula seexdaa mase cunto ayaad la wadaagtaan shuqul xuma carmar damba tooriyaaya bismillaah xaaji waa maxay buuqu war carruurtan yaa dhalay waa kuwaygii walaalow ilmahan bahaahinta laynaya maad wax u sheegtaan
mar walba sidaas ayay u shidaan oo hoy iyo harsi ugu diideen la hadallay oo la hadallay oo la hadalloo kari weyne waxaa la yidhi kullu fidna cinda geen dhibaatada oo dhan waayeelka ayay ka socotaa oo sidee uga socotaa xaaji